faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed dahi cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar cabdullah warsamaraable radio cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waawaay xarun dambe baaris oo laga hirgelinayo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya mas-uul ka tirsan xukuumadda muuse bixi cabdi es casiley xildhibaano ka tirsana golaha aqalka sare oo degnina ka soo saaray dagaalbileedka ka tagan deegaanka cadal ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalbileedka ka tagan degmada xeraale ee gobolka galgaduud faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya garax qarax gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda elitariya oo gaaray magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan kulanna kulamana kula yeeshay madaxweynaha maamulka somalilan maxkamad ka laabatay xukun ay ku riday shan nin oo lagu eedeynayo kufsi inay ka geysteen magaalada gaalkacyo ee ca- gobolka madoog akhbaaraadka caalamka warka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn toogasho ka dhacday magaalo ku taala holland intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roona warka hameena raadiyaha cadado u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayesan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo isniina talaada ay soo gelayso taariikhda ay ku aasaysan tahay toban iyo sagaalka bisha saddexaad sannada labada kun toban iyo sagaalka ku soo dhowaada warkaasoo dhan
ومعسية عمر بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناسن كسر دبدا بركي ودر deegaanka xiraale oo ku yaala aqooyiga gobolka galguduud ayaa xalay waxaa ka dhacay dagaal culus kaasoo sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac sharmaake maxamed maxamed sharmaake sulo ayaa soo koobaya warbixinta warkaani ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay tiro ku dhow afartan kalena way ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyay dagaal tan iyo xalay saqdi dhexe ka socday deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa loo kala qaaday isbitaalada degmooyinka cabudwaq dhuusamareeb iyo gureel dagaalkan oo soo bilowday saqdi dhexe ee xalay xilli dadka deegaanku ay jiifeen ayaa ka sokow khasaaraha dhimashay iyo dhaawaca uu sababay waxaa jira khasaare hantiyeed waxaana xogta laga helayo deegaanka ay sheegaysaa inay jiraan guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay dagaalka inta badan dadkii ku sugnaa magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa isaga barakacay iyagoo cabsi badan ka qaba in dagaalka dhibaata ka soo gaadho dagaalkan oo markii hore ka socday gudaha magaalada ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen in hadda dhinaca bari la iskula baxay waxaana dhawaqa hubka la isku adeegsanaya laga maqlayaa deegaano ka fog goobta dagaalku ka socdo waxaa jira gurmudyo soo kala gaaraya dhinacyada dagaalka u dhexeeya waxaana cabsi badan laga qabaa in dagaalku sii daba dheeraado islamarkaana uu ku baaho deegaano kale dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ku aadan dagaalka ka soo cusboonaaday xeraale sharmaarka maxamed maxamed ومعسية شرمكة محمد محمد شرمكة سلو وربحنا وركاس نوصو كوبي هالكا وركاس أتكرق سنة سان ورادية هادادو wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa ku baaqay dadka ku dagaalamaya deegaanka xiraale ee degmada cali cadde ee gobolka shabeellaha dhexe in halkaasi ay dagaalka si degdeg ay u joojiyaan wasiirka wuxuu sheegay in dagaalkaasi ay yihiin kuwo dhowrta soo laalaabtay wuxuuna ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo kaalin ka qaadan kartaa in dagaalkaasi ay kaalin ka qaatay si loo joojin lahaa shirjiraad uu ku qabtay magaanta ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu si kulul u sheegay in maalin walba lagu dul dagaalamo dad rayd ah islamarkaasna ay ku barakacaan dagaaladaasi dowladda federaalka soomaaliya ayuu sheegay in kaalin weyn ay ka qaadan doonto sidii xal buuxa looga gaar lahaa dagaalada xilligan ka jira deegaanka xiraale iyo degmada celcadde ee gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka galguduud
وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ريال مدع وزيرك iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan soo jeediyo baaq culus oo nabadeed oo ku aadan dagaaladii horoo jiray oo ay suurowdo inay hadda waxoogaa qaboobeen kuwo ka dhib badan oo hadda xabadda iyo dhimashada iyo dhaawacu ay ka socdaan
warka habeen ee raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa waxaase soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinaya milashaad beelaad ku dagaalama dolo la yidhahda buur dheer oo hoosta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe senator muuse cabdi yalxow senator rofesor cismaan iyo maxamuud iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxay si wadaajira uga hadleen dagaal beelaad khasaare geysta oo ka dhacay dulooyin hoosta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe shirshirayda maanta ku qabtay magaalada caasimadda muqdisho waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi islamarkaana wax walba lagu xaliya wadahadal iyo dibshaysiin waxaa wax lagu xumaaday ay ku tilmaameen dagaal bereedkii xilligan ka soo cusboonaya tuulooyin hoosta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ah oo soo lalaabtay waxayna sheegeen in si qaldan loo maray xalinta dagaal bereedkaasi
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan aad iyo aad uga kurbaysannahay aan ammaan uga xunnahay dagaalkaas ka dhacayo gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan warshiiq acdale iyo agagaarkeed deeganka la yidhaaho burdheere oy ku dagaalameen laba beylood oo walaalaa dagaalkaasna in badan uu soo noqnoqday habka loo xallihaayana waxaa ka fiican habooban soo naqahayn oo labada cidood iyagu ay dhexdooda raalli ka yihiin inay ku xalliyaan raallina ay iskaaga yihiin aa loo baahan yahay dhibaatadaas waa lagu le-day dhib badanaa ka dhacay dad badan loo loo baahnayn iyo khasaaro badanaa ka dhacay boqolkiiba boqol waana ka cunnaha waana ka kurbaysannahay inta dhimata waa ka tacsiyeynaynaa inta jiraan oo dhaawacantana dhaa- dhaawacooda allah caafiye ayaan leenahay akhyaartana wixii lagu xalli lahaay allah soo dejiyo cid kale inaynan isku hallayn ayaan aad iyo aad uga codsanaa oo yan dhihin meel heblaan noogale maaha iyo hayihii mataqaanaa meel heblaan wax ka filanaynaa ayagaa dhaqa jiray ayagaa dhaqmi jiray ayagaa derisa ayagaa iskudada ayagaa walaala ayagaa isxog og waa isxog og yihiin qofti xog qalada wadana ha ka waantowdo qofti xog saxa wadana ha la qanciyo dhibaatadana maan hadda ka bacdi yeeyan imaanin dagaalkaasan inuu istaago waayo waxaan kulligay muudan rabno waxaan meeshan u fadhinaa daaq nabadeed aan u jeedinayna beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya ee deegaanka khaasatan een, cadalle marka ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu maaragtay colaadaas inaga joojiyo een, ba- wax baaqeenana wuxuu ku saabsan yahay beelaha walaalaha wuxuu si kastaba ha haatee dagaalbileedkan ka dhacay tooyada buur dheere hoostaga degmada cadale ee gobolka shabellaha dhexe ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan labaatan ruux halka afartan kalena ay ku dhaawacmeen faahfaahin dheerada ayaa laga helay dagaal culus oo caaway kas- ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabellaha dhexe wararka warbaahinta raadiyaha cadaadada caawa ee ka heleyso degmada balcad ee gobolka shabellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab uu ka socday magaalada waxaana la maqlayaa rasaas ka dhacaysa dhowr joor magaalada balcad ee shabellaha dhexe ah dagaalamyaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen degmada balcad waxaana haatan socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab dagaalka xoogiisa ayaa ka socda meel u dhow xarunta degmada iyo weerarashada dharka ee ku taalla degmada balcad ee shabellaha dhexe dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado dhinacyada isku adeegsanaya hubka dhinacyadiisa kala duwan ciidamada amisom ayaa lagu sawiramayaa inay ridayaan hub culus uleyna dagaalku uu socdo wuxuuna gudaha degmada dagaalka uu ka socdaal sheegay inuu khasaaro uu sababay ilaa haatan ma jirto cid ogaan karta khasaaraha ka dhasha dagaalka maadaama xillig uu yahay habeen la hubin karana khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dibudhiska xarumihii hore ee dibdamiska garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho ayaa ah mid baahiyo fara badan loo qabay waxaana dhowr waxaana kor u qaadi doontaa awoodda qaabilaadda culeyska diyaaradaha waaweyn inay caada ugu soo degi karaan garoonka diyaaradaha taas oo laga duulayo in maanta wasiirka gaadiidka dowladda federaalka soomaaliya uu furo xaruntaasi liiviyetan xogayaha xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxau sheegay in dhinacyo badan ay ka taageerayaan dowladda federaalka soomaaliya mashruucana wax badan uu ka qaban doono shaqada culus ee taalla garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi salad omar ayaa kaga mid celiyay xafiiska yunsom sida ay uga go- aqbaleen inay soo maalgeliyaan mashruucan sidoo kalena waxauu sheegay in shaqada garoonka marba wixii ka dambeeya ay sii kordhayso dhinaca kale munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta maamulka hawada ee soomaaliya ayaa waxaa lagu magac daray allah ha u naxariistay marxuum abukar maxamed maxamed oo la yaqiina abukar cadaani oo ka mid ahaa afarta shaqale ka tirsan maamulka hawada soomaaliya sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii lagu dilay agaarka argada isgoyska namber afar ee magaalada caasimadda muqdisho ayayna goobjooga halkaasi ay ka hayeen qaar ka mid a qoyskiisa waxaa ku dhaawacmay inta xilku iska caasilay waxaa ku dhawaaqay inuu xilka iska caasilay agaasimihii wasaaradda warfinta maamulka somalilan cismaan xuseen warsame isagoona warqadda iscasilaada u gudbiyey madaxweynaha maamulkaasi muuse biix cabdi inkastoo uusan faahfaahin ka bixitaanka sababta uu iska casilay ayaa war la helaya waxay sheegayaan in xaalad caafimaad ay soo wajahday uguna ambabaxay dalka dibadiisa islamarkaana warqadda iscasilaada uu ka aqbalay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi agaasimaha iscasile ayaa waxaa la sheegay in maalmaha soo socda uu xaalada caafimaad daradeed ugu ambabaxayo dalka dibadiisa ha yeeshee xilkaasi u bandheeyey horey ayaa sidoo kale waxaa warqad iscasilaada ah madaxweynaha maamulkaasi muuse bixi cabdi u gudbiyey wasiirkii wasaaradda caafimaadka somalilan doctor xasan ismaaciil yuusuf islamarkaana madaxweyne muuse bixi cabdi ka aqbalay warqadda iscasilaada ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyrar ayaa maanta gudoomiye shirka horumarinta dhaqaalaha oo looga hadlayo qorshaha dowladda soomaaliya ay uga diyaargaroobayso ka qaybgalka shirka sanadlaha ah ay wada qabanayaan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i u m wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducale beylo oo ka warbixiyay kulanka maanta ayaa sheegay in shirka lagu dooday wixii soomaaliya uga qabsoomay shuruudihii lagu xiray cafinta deymaha lagu leeyahay dalka oo gabagabo maraya falanqaynta kadibna ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya uu amray dhammaan wasaaradaha in maalmaha ka dhiman bisha maaj ay kusoo gunaanadaan buuxinta shuruudaha shirka washington oo horaanta bishan abril ee sanadkan uga qaybgeli doonaan dowladdu ay buuxiso dhammaan shuruudaha ku xirnaa cafinta deymaha soomaaliya lagu leeyahay waxaa maanta halkan lagaga hadlay eh, shirkan eh, usbuuclaha ah ee dhaqaalaha lagaga hadlo eh, ee uu daadihiyo eh, ra-iisul wasaaruhu Eh, waxaa maanta lagaga hadlay aadna loogu dheeraaday eh, shirka soo socda ee la yidhaahdo shirka guga ama spring meeting la yidhaahdo ee ka dhici doona washington d c shirkaas oo ay soo qabanqaabiyaan eh, baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ay soo soo qabanqaabiyaan world bank iyo i m f ka qolooyinka la yidhaahdo shirkaas oo eh, shirkii weynaayay labada labada institutiona laakiin ay ku jirto wax la yidhi round table soomaalida loo sameynayo eh, oo baryahan u dambeysay labadii sana dambeysay oo la sameeyey sanadkii horena la sameeyey kana la sameynayo waxaa lagaga wada hadlayaa markaa waxa weeye arrintii deyn cafiskii ee aan ku jirray oo dhammaad kusoo dhow arrintii gebagabo kusoo dhow ayaa la doonayaa in laga wada hadlo waxaa maanta markaa laga sheekaysanayey eh, waxyaalihii laynooga baahnaa mid walba halkeen taagannahay yoolalkii iyo shuruudihii laynaga filayey mid walba halkeen taagannahay bishii maanta waa sideed iyo toban labiyo maal labiyo toban maalmood baa kale ama saddex iyo toban maalmood markaad ku darto inay bishu tahay koob iyo soddon halkee mid walba maraysa aad marka laga wada hadlayo Eh, weli weli ma ma dhammaan bishii eh, mana odhan karno wax walba waan dhammaynay ma odhan karno oo dee waa gacan eh, calool ku jirta weeye hase ahaatee waxaan ku ballan qaadnay una sheegnay eh, wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintaasi gebagabo ku dhow yahay waxay gebagabo ugu dhow yahay dadka soomaaliyeed eh, ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqeeya wasiirada waa arrin laga soo shaqeeyey oo laga wada shaqeeyey oo maalin walba wasiir waliba inta kaga soo aadan ka shaqeeya marka halkan anagu eh, waxaan bixinay eh, war baan bixinay
halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan waraadiyo hadaado shabakadda ka faallawta arrimaha ganacsiga ee ambalans ayaa qortay in shirkadda d b world ay labayo toban milyan oo dollar ku maalgelinayso sidii loo hagaajin lahaa howlaha dekeda magaalada berbere ee maamulka somalilan shirkadda d b world oo fadhigooda dhexe ku yaala magaalada abuduba ee dalka isku tagga ee maradka carabta ayaa sheegtay in saddex wiis oo cusub ay soo kordhiyaan howlaha dejinta iyo arista xamuulka ee kasoo dega dekeda berbere islamarkaana ay awood u leeyihiin in taageere ka geystaan xeebta dhinaceeda kudambeyaa filinta ahna agaasimaha maamulka shirkadda dib world ee bariga dhexe iyo africa sulal albana ayaa sheegay in wiishkaasi waa wiishkaasi oo muhiim u yahay horumarinta howlaha dekeda magaalada berbere ee somalilan wuxuu kulamu tilmaamay maalgashiga wiishashka cusub ay tahay tallabada ugu horeysay oo qorshaha lagu hagaajin doono dekeda magaalada berbere ee somalilan tan iyo sanadkii labada kun todobiyo tobanka shirkadda d b world waxa ay keentay qalab lagu qaadayo kontoroolka gaadiidka iyo nidaamyada lagu casriyinayo dekeda taariikhiyaha berbera ee soomaaliya madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa madaxtooyda somalilan waxauu kulan gaar ah kula qaatay wafdi ka socda wadanka eritrea uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka eritrea mudane cismaan saalax maxamed oo maanta soo gaaray magaalada hargeysa ee qoya soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda somalilan iyo eritrea ayaa mar kulankaas uu soo dhammaaday warbaahinta la hadlaya waxayna ka warrameen ujeedka kofdiga ka socda eritrea ay u yimaadeen iyo waxyaabaha madaxweynaha iyo wafdigiisa ay kala hadleen الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السلام إن أبهدي إن وباهنته waxaan kaloo salaamayaa ee, dadweynaha reer somalilan halkan maanta waxaan rabnaa inaanu idiin sheegno waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha iminka ka soo baxay wafti heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama khaarijiga ee dalka eriteria iyo een, la taliyaha madaxweynaha eriteria ayaa halka kan maanta inoogu yimi Ee, waxay u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xidhiirka ee, dalalka geeska afrika gaar ahaan labada dal ee eriteria iyo somalilan ee, ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan sidii arrimaha looga wada hadli lahaa ee aaraa iyo fikir lays- laysaga dhaafsan lahaa ayay u yimaadeen Een, si wanaagsan baanu anaguna xaggayaga u soo dhaweynay waa arrimo loo baahnaa Een, si wanaagsan baanu u wada hadalay Een, iyagaana kusoo wareejinayaa si ay ujeedooyinka ay u socdeen halka kan een, waxay kelmad uga yidhaahaan
warka xubnaha raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan gaari lagu soo waxyaabaha qarxa ayaa galabta ku qarxay agaarka hoteelka weeli ee degmada howlwadaaga ee gobolka banaadir magaalada muqdisho joogta qarxan ayaa waxaa laga maqlay inta badan xaafadaha degmooyinka howlwadaag iyagoo warta nabadda waxaana gaariga qarxa u yaala banaanka hore ee guriga ku yaala dhabarka dambe ee hoteelka wahliya ee magaalada muqdisho wararkan caawa helina ayaa sheegaya in gaariga qaraxa ay lahayd haweeney ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka islamarkaasna aysan wax cidna wax ku noqon kadib markii darawalka gaarigaas uu ogaaday in gaariga qarax uu ku xiran yahay inta badan magaalada caasimadda ah muqdisho ee waxaa ka dhaca gawarda qaraxyada lagu xiro waxaana horey loogu dilay saraakiil xildhibaano iyo mas-uulyo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya maxkamadda gobolka nugaal ee puntland ayaa maanta waxay xubkan kala duwan ay ku ridaa rag lagu eedanaya in gabar ay ku kufsadeen magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug kuwaasoo labadaba bishan xukun dib togashaah ay ku riday maxkamadda gobolka nugaal ee maamulka puntland ragga maanta la xukum ayaa tirahan waxa ay gaarayaan ilaa shan nin waxaana horey maxkamadda lagu riday xukun dil ah ha yeeshee raacfaan ay qaateen maanta xukun kale lagu riday cabdisaaq cali cabdi cugaas miro barre iyo cismaan maxamed cabdulaahi ayaa saddexdooda midkiiba waxaa lagu xukumay labaatan sano oo xarig ah laba kun oo dollar oo ganaax ah iyo laba kun oo dollar oo mehri masalad ah iyo kun dollar oo kabed muraadi ah sidoo kale eedaysanayaasha kale ah cabdisaaq axmed cilmi iyo yuusuf cabdullah xirsi ayaa lagu xukumay markiiba shan iyo toban sano waa midkiiba shan iyo toban sano xabsi ah laba kun oo dollar oo ganaax ah iyo kun dollar oo kabed marabdi ah weliba waxaa maxkamadda ka- la soo taageeran kiisaskooda ay baaritaano ku socdaan shan nin oo loo haysto in bishii february ee sanadkan ay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kufsi iyo dil u geysteen gabar lagu magacaabi jiray caasho ilyaas saadana warka habeenna raadiyaha cadaado ayaa goorab dhegeysan doontaan waa warka habeenna raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanaysaan goorab waxaad maqli doontaan akhbaaradka caalamka iyo markasi
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaado redio
markaan akhbaarka caalamka askar badan ayaa lagu dilay kadib weerar xoogan oo ka dhacay waddanka maali askartan ayaa lagu dilay weerar milashi hubaysan ay ku qaadeen saldhig milatariga ku yaala tulada dooraan oo gobolka mukoti ee bartamaha waddankaasi afyeerka milatariga dalkaasi maryan oo la hadla wakaalada wararka ee reuters ayaa xaqiijiyay geerida lix iyo toban ka mid ah askarta balse waxaa ku gaabsaday faahfaahin intaasi dheer hilan milatariga oo kale la hadla wakaalada wararka ee reuters ayaa waxay sheegeen in ciidamada isku tijaabiyeen inay iska caabiyeen maleeshiyaadka soo weeraray balse laga awood badiyey maleeshiyaadka kooxda la taabacsan al-qaacida iyo dacesh ayaa ku xoogan bartamaha iyo waqooyiga dalka maali kuwaasoo inta badan weeraro gaadma ah ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee ku sugan gudaha waddankaasi iyo ugu dambeyn ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay shan kalena way ku dhaawacmeen magaalada otakan ee dalka holland kadib markii nin hubaysan uu rasaas uu ku furay goob lagu raaco tareenada ee ku taala waddanka netherland waxaa la xukumay dhammaan dadka soo gala goobta weerarka uu ka dhacayo oo lagu magacaabo fagaaraha afar iyo labaatanka oktobara duqa magaalada stochen waxa uu xaq- waxaan- wuxuu sheegay inay xaqiijiyeen dhimashada saddex qof sidoo kalena shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex xaaladood ay tahay kuwa aada u liidato hafyeen u hadlay booliska ayaa wuxuu sheegay in weerarka uu muuqdo fal argixisnimo dowladda netherland waxay meesha ugu horreysay rasa gashay heerka kaalinta ee magaalada stoka waxaa si aada loo adkeeya ammaanka iskuulada masaajida iyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ee waddankaasi ku yaala ra-iisul wasaaraha waddanka netherland ayaa sheegay inuu aada uga awlacsan yahay xaaladda kusoo korata gudaha waddankiisa ninka toogashada fuliyey ayaa ilaa haada aan gacanta lagu dhigeen guud ahaan iyo gabahaanba dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka habeennimo oo si toosa dan kaga imanaya raadiyaha cadaado warkan habeen waxaa soo saaray cumar axmed ibraahim saxiifa xasan axmed maxamed ayaa caawa idin waramay sharmaake maxamed maxamed sharmaake suley mahad nuurre ayaa caawa dhanka farsama warka habeen oo qaabasraa xitaa warka uu sago isagoo maqliyo qoraal sawiraha taa waxaad dib u heli karaan pageka internetka aan ku leenahay www radio com intana warkana warka xigay dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu